ururka caafimaadka ururka caafimaadka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal idilantiinba meel walba ad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan hordhaca barnaamijyo markaasi gaar ah oo loogu talagalay nafaqa darida iyo sidoo kale nadaafadda barnaamijyadan waa barnaamijyo markaasi aada ee diiradda u saari doono wacyigelinta iyo sidoo kale qaabka looga hortegi karo nafaqa darida iyo dadka ay ku dhacdo sida loola tacaali karo iyo nadaafad darida sida markaasi looga badbaadi karo oo qofka uu mar walba ugu dadaali karo nadaafadda ayuu markaasi barnaamijkan quseyn doona iyada oo aan markaa aada isu dul istaagi doono mowduucyada barnaamijyadaasi la qaadan doono hordhacna aan markaasi uga dhigi doono ee, su-aalo badan oo quseeya barnaamijyadaasi iyadoo barnaamijka marti iigu yahay ee hordhaciisa maxamed maxamed xasan xiirey oo ka socda wasaaradda caafimaadka jubbaland ahna madaxa fayadhowrka waa kusoo dhaweynayaa marka hore Een, waxaan gudagelaynaa dabcan su-aalaheena Een, balse guud waxaad noo dulmartaa jadwalkeena ee guud ee barnaamijyada ay ka koobnaan doonaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee, waxaan ka hadlaynaa maanta haddii aan la yidhaahdo ee, waxa la yidhaahaa nafaqa darida nafaqa darida waxa la yidhaha ayaan ka hadlaynaa marka waxaa la socota iyaduna nadaafadda labadaasaa laga hadlayaa Right.
mana kala maarmaan oo waxayna u kala maarmaan qofka haddii cudurrada faafa ay ku dhacaan oo nadaafaddu ka xumaato ee, malnutritionkii ama nafaqa daradii ay u saaran tahay Right.
marka qofku hadduu hadda laba jeer shumo marka saddexaad waa xaaladiis waa sii lidanaysaa warka wixii macdana ku jiray iyo wixii nafaqa ku jiray baa ka baxaysa marka labadaas hadda isku meel baa maaragtay lagaga hadlaa marka jadwalkeena tu- muddo toban beri ah insha allah haddii alla yidhaahdo wixii alla inaga fahansiiyo ayaan gelaynaa nafaqa darida iyo nadaafadda Ee, midka ugu horeeya waxaa weeyaan nafaqa darida iyo sidee loo xanaaneeyaa meesha la- jubbaland state Ah, sida loo xanaaneyn karo iyo nafaqa darida waxa ay tahay weeyaan jadwalka koowaad jadwalka labaad waxaa weeye noocee nafaqa darro ah oo ka jirta jubbaland nafaqa darrada ka jirta maxay tahay Waayo.
marka labadaba way ka jiraan kuwaad adagna way ka jiraan eh, kaas- waa ka shakor kuwaan lahayn iyo maramas labadaasuba way ka jiraan waa labada ugu daran ee nafaqa darrida daran markay jirto dadka ay ka muuqanayso midna barar buu keenaa midna hagaasnimuu keenaa marka waa nafaqa darrada la hubo ee qofka aad ka arkaysaba adoon maaragtay waxba baaritaan iyo waxba toona aan la geynin yaad ka garanaysaa marka nafaqadaa daran way jirtaa waxaa kale oo haddana meesha ku jirta dadkee u liita dadkee u liita caruurta shanta sano ka yar haweenka uurka leh iyo haweenka nuujinaya dadkaasaa maaragtay ugu liita iyo eeldhariska eeldhariska waxaa layidhahdaa dadka waaweyn dadka waaweyn ee weliba cudurrada la nool dadkaa weeye dadkaas asaguna maaragtay dadka u nugul weeye marka kuwaastan iyadana waan ka hadli doonaa dadka ugu nugul maxaa sababa waa midda afraad waxaa la dhihay maxaa maxaa sababa marka nafaqadarrida maxaa koosgareeya waxaa koosgareeyaha de waa maaragtay cunto la-aan iyo cudur cunto la-aan ama cunto yari aan ruuxii ku fillayn nafaqadeedii ayadeedii dholasheedii hadda dadkeenan biyaha kasoo qaxay oo kale waxay wataan dharka u badan dharku qabay un cunto ma wato lacag ma wato waxba ma wato shan habeen hadduu qado ama saddex habeen qado ha xaaladiisa nafaqa darra hagee hagee jirtaaba Ah, marka ruuxu markuu saa noqdo ee faqiir noqdo oosan waxba haysanin ama cudur ku dhaco laba waxaa sababa waa cudur iyo cunto yari ama cunto la-aan ayaa sababta markaasaa xaaladiisii haddana lasii faahfaahinaya iyo food security iyo waxaa iyo bu waxaasoo dhan ay sii faahfaahayaan midda shanaad iyadana waa iyadana noocyada ay u kala baxaan markay nafaqa darro daran baa layidhi moogtahay marka calaamadaheeda nafaqa darrada calaamadaheeda yaa iyadana lagaa rabaa iyo waxa ay keento iyo sida maaragta loo cabiro ilan maxaa- cabir baa lagu keenayaa qofka inuu nafaqa daran yahay jinta laga cabiraya bahal maag la dhaha la saarayaa wixii kow iyo toban iyo badh ka hooseeya ha nafaqa darro daran wey Waa tahay.
wixii laba iyo toban iyo badh ka koreeya ama ku joogtana waa nafaqa darro dhexe ayadaa laba kale ah mid la yidhaahdo eh, maaragta nafaqa darro daran iyo mid la yidhaahdo nafaqa darro dhexdhexaad ah oo qofku maaragtay uusan khatartii gaadhin marka sidee looga hortagaa see loo fuliyaa waxaa see loo maareeyaa see nafaqadii loogu raadiyaa see emergencyga wax loogu qabta intaasoo dhan baa sii gelaysa iyadana oo wax badan baa istaba socda halkaana Eh, midda lixaad waa nafaqadarada guud ah, overview baa la dhahayaayo sida maaragtay loo cabiro Eh, arrinteeda oo dhan marka waa la dulmarayaa eh, tii darayd iyo tii kale iyo wixii oo dhan baa laisku celcelinayaa iyadana sidii looga hortegi lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo intaasoo dhan baa haddana tan lixaad noqonaya tan toddobaad waxay noqonaysaa sidee biyo nadiif ah loo isticmaali karaa ama loo heli karaa ama biyo nadiif looga dhigan karaa iyo sidee gacmaha saabuun loogu dhaqi karaa ama dambas yaa ta toddobaadna noqonaysaa Een, tan sideedaad waxay noqonaysaa ayadana sidii maaragtay safe loo sam- suq- suqlo safe ah oon dhibaata ka imanaynin oo disposalkeeda iyo waxeeda oo dhan maaragtay wa- wasakhda lagu rido loo heli lahaa oo musqula Qodob oo maaragtay- ilaashan.
haa musqula ilaashan sidii loo heli lahaa safe disposal baa le wax allaala wixii wasakh ahaa meeshii la geyn lahaa ayaduna ilaashan baa la rabaa sida laatarinka child fisiska ku jiro maxaa ciyaalka waxaa ku jira saxaradooda ayadana loogu asturi lahaa dadka waaweyn keliya maaha tan dhibka badan weliba waa tan ciyaalka oo de meel walbay dhigayaan ciyaalkii haddaan la ogaanin waa in la ilaaliyo oo la raaco oo markay saxaro dhigaanba la qaado oo la nadiifiyay u baahan yihiin iyo sidee ayadana maaragtay gacmaha si fiican haddana loogu dhaqi karaa dambaskiya yaa ku jirta sidii oo kale un weyar iyadana waa safe steryadaan kuu sheegahayay disboster loogu samayn lahaa musqulo loogu samayn lahaa ee ciyaalka xiisana si fiican loogu asturi lahaa marka intaasi wuu isku wada dhodhow yahay calaamadaha yaryar bay ku kala duwan yihiin marka tobankaa cashir ayaa maaragtay inoo taalla oo maaragtay insha allahu aan kaga hadli doonaa waxaa kale oon kaga hadli doonaa eh, qiimaynta ay jubbaland samaysay labadii bilooda u dambeysay labadii bilooda u dambeysay qiimaynta ay samaysay xagga nafaqadarrida marka la yidhaahdo yaan iyadana kaga hadlaynaa waa tahay marka markaan kaga hadla midaasna waan ka hadlaynaa haddii alla yidhaahdo marka nafaqadarrada daran iyo midda dhexdhexaadka ah ayaa lasoo horreysiiyey midda dhexdhexaadka ah ayaa lasoo horreysiiyey jubbaland oo dhan markii laysku daray eh, bisha la yidhaahda september bishii september eh, waxaa weeye toban iyo toddoba kun boqol toddobaatan iyo kow Sanad- cunug ah yaa nafaqadara daran nafaqadarada dhexdhexaadka ah dhexdhexaadka ah ayaa lasoo cabiray oo lasoo maaragtay lasoo xaqiijiyey toban iyo Bishii toddoba kun sagaalaad ee sanadkan ah, markaas loo xaqiijiyey.
waa bisha september september keliya oo sanadkana marka bishii september nafaqadarada dhexdhexaadka ah toban iyo toddoba kun boqol toddobaatan iyo kow nafaqadaro ayaa lasoo xaqiijiyey oo lasoo cabiray oo lasoo xaqiijiyey nafaqadarada dhexe ayadana ee midda dhexdhexaadka ah waxaa la- ee, daran daran waxaa lasoo xaqiijiyey toddoba kun sagaashan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal toddoba kun siddeetan iyo sagaal waa nafaqadarada daran atobar nafaqadarada dhexdhexaadka ah shan iyo toban kun laba boqol iyo sideed yaa iyadana la xaqiijiyey nafaqadarada daran lix kun sagaal boqol labaatan iyo sagaal yaa nafaqada daran ayada lasoo xaqiijiyey Eh, totalka marka laisku daro waa afartan iyo dhowr kun oo ciyaal ah yaa nafaqada daran qabtay iyo tu dhexe markii labadii bilood september iyo october yaa qabtay marka nafaqadarradu marka jubbaland way ku badan tahay meelaha webiyadayna ugu badan tahay nafaqadarradu way ugu badan tahay Eh, intaa waxaa uu heliyo marka Eh, waxaan gelaynaa oo iyadana aan halkaa kasii wadayna insha allah haddii aan la yidhaahdo dee cashirka koowaad baan wax ka geli doonaa haddii aan la yidhahdo naf- maxay nafaqadaro tahay Oh, yeah.
nafaqadaro maxay tahay yaan wax ka So, gelaynaa barnaamijyadeena xiga aan aad ugu faahfaahin doona yaan ugu faahfaahin Ah, marka caawa ahaa introductionkii hore ma- maadaama aan samaynay oo jadwalkiina aan sheegnay Waya.
eh, nafaqadaraduna meeshay maraysa aan sheegnay Haye.
waxoogaa cashirka koowaad inaan wax ka galla ayay noqonaysaa Waya, waa tahay.
maxay tahay nafaqadaro nafaqadaro horta waa wax la yidhaahdo eh, dad badan oo hal milyan ka badan oo oo dadka la yidhaahdo dadka soo koraya sida africa africa oo kale aasiya oo kale dad malaayiin ka badan ama hal milyan ka badan yaa sanad walba nafaqadaro ay ku dhacdaa waxaana waa taan kuu sheegay oo waxaa keenahaya cunto yari ama cunto la-aan iyo cudur labadaasaa keenaya Oo waddamada wadamada haa wadamada saboolka ee soo korahaya la yidhaha development baa la yidhaha dadka soo korahaya dadka isagu developka ee hormaray ee waa hore hormaray ayagu musqulahoodana waa leeyahy nadaafadoodana nadaafad lagama hadlaba lama yaqaano taa iyada meel baa la iska saaray nafaqa xumana kuma dhacdo cudurro kalaa ku dhaco fara badan iyagana oo lagu sababee laakiin kuma dhacdo nafaqa daradaas iyagana uma badna laakiin wadamada soo korahaya ee i d bs kale ee qaxahaya ee dagaaladu ka socdaan hadda suudaan waxa ka jira waad aragtay qasa wixii ka dhacay nafaqa dare maxaaba laga sheegi dadki waxayba ku baaba'ayaan bad baabalaynayse Waay.
ruux isagoo cararahayo intuu meel galayo naftu ka bixi be Aad iyo aad.
marka waxaa sababana conflict dagaaladaas ee abaaraha iyo dhibaatadaas wey iyo dadka aan maaragtay si fiican aan wax u tabcanin oo de wax usoo saaranin dadka intay dalkooda wax ka soo saartaan nafaqadooda dhexdhexaad bay iska noqonaysaa sidaa nafaqa dara badan uguma dhacayso marka waxaa keenana sidaas wey labadaasaa keena marka nafaqa dara waxay tahay waa cudurkaas oo daran oo ciyaalka iyo dadka waaweyn labadaba dhibaato u geysta waxaana sii daran ciyaalka iyo haweenka uur kale iyo haweenka nuujinaya iyo dadka waaweyn yaa u daran nafaqa darada dadka ay ku dhacdo dadkaasaa u badan marka haddii la fiiriyo maaragtay backgroundgeedi iyo waxeedi waxyaabo badan laga sii hadlo waa xaalad aad u adag oo aan adhi kuwait markii la yidhaha waa inay cuntadii ku yar tahay waa in nadaafadii ay ku yar tahay waxaasoo dhan ayay maaragtay keenaysaa waxaa laga yaabaa markaa marka imbalance ay ku dhacdo marka qofkii ee cunta cuntadii ku yaraato ama cuntadii aynan yar tahayba aada usii yar tahay ama aynan nafaqaba lahayn waxa la yidhaha imbalance baa ku dhaca qofka waxaa ka dhumahaya awoodii iyo energigii Ma matalan dheelitirnaa.
brotiinka markii la waayo cuntada brotiinka la yidhaahdo ee hilibka iyo ukunta iyo waxaa ku jiraan u badan caanihii markay waayaan Waay.
dadka brotiinkaaba ku yaraanaya marka inay dhintaan baa suuragal ah marka taasuna waxay keentaa dhimaashay xataa gaadhsiisaa dadka malatrishka halkaa hadduu gaadho iyo maaragtay nafaqadarradu hadday halkaa gaadho marka waxaan ka hadlaynaa waxoogaa maaragtay iyadana objectivekeedii iyo sida loo sharxiyo waxaa iyo marka waxaan dhihi lahaa een, innaga jubbaland ahaan baan inta badan kasii hadlaynaa kaba hadlayno ee, dadkeenu inay dadaalaan ee, waxay taban karaan beerahii diyaarsadaan ay nafaqada ku dadaalaan ciyaalkii adigoo wax- waxoogaa haystaaba laga yaaba xataa ciyaalkii nafaqa dara kaga dhacdo cuntadii sidii loo samaystay aad garan weydaba marka ayada lafteedu in iyadana la bartaa la rabaa sidii cuntadii intii laysugu dardaro waxoogaa qudaar ah iyo waxoogaa caleen iyo waxoogaa maaragtay raashin ah looga soo saari kara nafaqa ayadoo leh ciyaal waxaad arkaysaa dadka danyarta ah oo ciyaalada kale ee kuwa lacagta haysta ka burbuuran waxay sida loo sameeya yaqaanaa wixii iyo maaragtay lafaha intay soo gataan oo waxoogaa marag ka sameeyaan Nafaqada ee ay si loo soortooda ku ee soortooda ku darsanayaan oo ayagaa ka burburinba kuwa kale marka taa lafteedu Taata.
way ku jirtaa nafaqada iyo maaragtay horumarka way ku jirtaa marka arrimahaas nutritionkan ka hadlaynaa waxay ila tahay ciyaalka shanta sare ka yar iyaguna dhibaato badan bay la kulmaan haddii aan sidii la rabay ay noqon ciyaalku markay naas ka go-aan lixda bilood oo horeysa horta waxaa la rabaa naaska keliya la siiyo naaskaa markay ka go-aan ay lixdaa bilood waxay u baahan yihiin in cunto yaroo khafiifa loo bilaabo oo weliba kuwan la yidhaha carbonhydrate cuntada maaragtay galeyda iyo maaragtay bariiska iyo waxaa iyo loo bilaabo loo shiido loo jilciyo in yar oon badnayn oo wax yar loogu daro oo maaragtay baalkii ah marka qaado lagu siiyo mushaali ahaan loogu sameeyo marka cuntadaa tartiib tartiib waxoogaa markay sii koraan haddana in khudaar iyo waxbaa loogu sii dari tartiib tartiib saasaa loo wadayaa hadday laba sanaba dhaafaan dadka waaweyn waxay cunaan bay la cunahayaan laakiin waxoogaa way ka yar awo- awoodaran yihiin Eh, had iyo jeer waxay u baahan yihiin nafaqadii iyo intii caaraha ahayd iyo wax dheeriga la sii siiyo intay ka korayaan marka ciyaalka in lagu dadaalo inayna nafaqa darra ku dhicin waxaa kaloo iyaguna dadaal badan u baahan oo isbitaal u baahan oo had iyo jeer inay joogaan u baahan oo saddex bilood inay booqdaan ama afar bilood loo baahan yahay inta urur kaleed haysta gabadhu waa inay saddexdii biloodba ama labadii biloodba mar tagtaa intay ka dhalayso haddii wax dhacaan waa la cabirayaa ee, waxaa la siinayaa dawaa la siinayaa fitamiin baa la siinayaa iron baa la siinayaa waxaa lala soconaya h b geeda iyo waxeeda iyo maaragtay kulba cabir baa lagu samaynaya cabirkeeda la garanaya marka gabadhuna inay saa ku dadaasha lartaa midda nuujinaysa ayadana nafaqadii waa in la siiyaa oo nafaqo badan oo ilmihii caana ku keento ayaduna ay kusoo kabato ilaa laba ruux baa meesha isku dul nool ayadana waa in la siiyaa ayaa loo baahan yahay dadka waaweyn ee weliba cudurrada la nool ayagana waa in la dhaqaaleeyaa waa in dawo hadday u baahan yihiin oo dhiikar leeyihiin oo isukor leeyihiin dawadiina joogto loo siiyaa cuntadii kalena dheefshiidkoodii sidii la rabay waxuma shiidayo Ee, dheefshiidka markuu dheefta jiido nafaqada jirka jiida jirka qaar ayaa jiida qaybo u xilsaaran baa nafaqada jiida Oy.
oo maaragtay wixii nafaqaa jirka gelisa oo markaas sii gudbisa kuwaasna way iyagana inay dabcaan oo jiidistaas ay suuroobi weydaa suuragal ah oo nafaqadii uu dhuuqi waayo jirkii marka taana iyaduna way dhacdaa dadka waaweyn marka waxaa loo rabaa cunto khafiifa iyo miduu qaadan karo iyo waxa saas asagana dadka waaweyna ayagana hala dhaqaaleeyo waxa loo yidhi ee diinteennu ay u tiri hala dhaqaaleeyo waalidka wuu dabcayaa asagana waa in la dhaqaaleeyaa waa in la dhaqaaleeyaa Waa tahay.
marka aad iyo aad baad mahadsan tihiin Ee, waa cashirkeennii koowaad Ee, wixii dheeri ana waa kasii wadi doonaa haddii alla yidhaahdo Ee, habeenada dambena waan sii wadi doonaa halkaas ay nooga bilaaban doontaa waa nafaqada waxaan ka hadlayna waa hagaag waa waa tahay dhegeystayaal inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee hordhaca barnaamijyada markaasi gaarka ah ee nafaqadarada aan kaga hadli doono oo si guud aan markaasi een, ku lafaguraynay inta ayaan dhegeystayaal kusoo afmeeraynaa inta aan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga nabadgelyo جنيني وعرفينا هلا يصير